markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii aad nooga barateen goorahan oo kale ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan
kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow sida caadiga ah toddobaad toddobaad ka dhaca ma jiro marka la fiiriyo dhambaalada marka laga soo tago dhinaca heesaha ee dhegeystayaasha aanu barnaamijka ugu larno marka bal toddobaadkan heesuhu waa xul sama heesaha xul waayo saad ujeedo
waa tahay waa tahay bal dhegeystayaashan markhaati bay ka noqon doonaan bal dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya haddii aad isiisa waxaa uu naga soo gaaray caasho horta ibraahim adoo raalliya horta yaa yidhi barnaamijka dhambaalun halgu bilaabo maxaa diidaya in heesahana mararka qaar iyagu noo furaan unukaanir maxaa jiro
annaga haddana bedelayna marka marka bal dhambaalkaasaad caashona ku bilowday walaa waxaa laga yaaba ina caasho dhegta taagayso bal dhambaalka sii wad ibraahim iyo khadiijo macalin maxamuud iyo maxamed macalin maxamuud iyo maxamed xaaji cabdulaahi xaajiyow iyo waxay yidhaahdeen hooyo ruqyo xaaji cabdulaahi iyo carruurteeda iyo batuule xaaji cabdulaahi carruurteeda iyo cali xasan cabdiraxmaan caliyang aamine aadan maxamed abbaayo ku magaca dheer iyo waxay yidhaahdeen ugaas cusmaan aadan iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo siciid cabdiraxmaan cabdulaahi doctor dhammaan dadkaas waxay kala joogaan soomaaliya iyo duniyada dacladeeda caasho waxaanay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan aabba xasan maxamed cabdulaahi iyo hooyo nuuriye macalin maxamuud oo wiilu ugu dhasha bay yidhaahdeen degmada kurta ee gobolka bokool waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulkhafuur xasan maxamed waxaana ay leeyihiin cabdilkhafuur soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaa leena anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow dhambaalkaasaad markii ugu horreysa aad qofkii ugu horreeyay magaciisa soo qabataan waxaan kaasaan islahaa bal adduunka wax waxay dhahan horta wax raagaara kuma sama dumarkana ma kusan yihiin mise wax wax raagaara kuma sama waxaa loola jeedaa wax walboo raaga bani aadanka kuma sama ilaan rag marka la leeyahay waxaa loola jeedaa malaha dunidii o dhan wixii ku noolaa imahayaana lagu jiraya aad iyo aad marka mar haddii dhambaalkii aad dhammaystirtay anna heestii aan islahaa barnaamijkaad ku bilowdaan aan la baxbaxsanaya haddaan dhegeystayaasha kusoo dhaweynaya waa heesta halkudhegeedu yahay gaaf codkii macaana bannaanka daa'uud xanfar
dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasida bay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasida bay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldegayso gabkaaga maxaa caawaa ku dhacaya ilgeedu ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldegayso gabkaaga maxaa caawaa ku dhacaya ilgeedu dalkaalay kaalay dheeleeda bu fiirso heedhe heedhe dhantadiyo sacabkeeda dabablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray ilishaan wadaagtaani elihiidi dabu fiirso heedhe dansadiyo sacabkeeda hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kugu dheeray ilashaan wadaagsan biilihiibi dherarkayyuu cuggaaga dhufsanaan taagalkaaga dhayaa eeguu mayanag bulchaan adigaa ku firu dhamees qurxe dherarkayyuu cuggaaga dhufsanaan taagalkaaga dhayaa eeguu mayanag bulchaan adigaa ku firu dhamees qurxe dhigiyo waxaad raacday dhammaantiidadanaydoo dhan dhuxiyo naftaada hanagtay dibatada kaan dhowtuudu u dhiigan jacaylkaagii lihiili warbal kaalay kaalay dheele hidhe kaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeena dab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda hee codka kuu guudiye bilishaan wadaagtaane lihiili waa tahay codkii macaanahay fanaanka daawud xanfur iyo heestii gaaf ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaa ku noqonaynaa caashaaye waxaan soo qabanayaa dhambaal gaaban oo aad u qurux badan waxaa la yidhi waa tahniyad dhalasho waxaana halkan tahniyadaas dhalashada ah ka diraya dadka kale ah maxamuud axmed faarax iyo jaamac warsame cigaal iyo yuusuf ducaale aabageedi xaliimo xasan iyo sidoo kale faarax baa la yidhi dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan cabdiraxmaan jaamac muuse iyo cibaado daahir faarax oo ay gabar ugu dhalatay magaalada boosaaso taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishan aynu ku jirnay maaj ee sanadka laba kun sideed iyo toban gabadha waxaa loo bixiyey baa layidhi khadiija cabdiraxmaan jaamac waxaan leeyahay khadiija soo weynow oo noqotii dal dad iyo diinba waxu tarta dhambaalkan ibraahin oo aad baan uga helay si gaaban baa loo soo qoray waa dhambaaladan aadka ugu jecelaha noocooda xaggii heesaha ayaan dib ugu noqonaynaa faynuustii qalbigeygiyey
haye faa'iidaystay markiid farahayga soo gashay haye
war maawadeyna faraxaad i tahay fiidkan codkii macaana yaa kale waa fanaanka cabduqaadir boolis
carfoo badan fikirkiisa tahaaye carfoo badan fikirkiisa tahaaye فينسي قلبي فإذا مرحي أرفع هي صوت الشيء فينسي قلبي فإذا مرحي أرفع هي صوت الشيء فرحاي تهاي فيتنا ايه تهاي فيتنا يا يا يا يا يا يا فرحاي تهاي فيتنا اني جاي تهاي فيتنا inaad arfahmadeeda leedahay raxmadii ku filaataye xuran ceen ka fogeynaad arfahmadeeda leedahay فرحاي تهاي تذكر هاي تهاي تذكر وحد فرتاك وفنايا وحد يا يا يا يا waa tahay mar kale dhinacii dhambaallada codkaasi haddaan intaas ku dhaafno fanaanka cabdulqaadir xuseen mayo buunis dhinacii dhambaallada ayaan soo qabanaya dhambaal gaaban oo qurux badan baan aqriya haddana midkan uu qurux badan yahay hase ahaatee wuu dheer yahay marka balaan isku dayna wada aqriyo v o baad salaamantii baa lyiri gaar ahaan caashe iyo daandure waan idinka guddoona marka xiga baa lyiri salaan kadib annagoo kale ah fardowso cabdi cali iyo kaamilo cabdi cali iyo wiilo cabdi cali iyo fardowso cabdi cali iyo yaasir cabdi cali iyo sidoo kale ayuub cabdi cali iyo maxamed cabdi cali iyo muxsin cabdi cali iyo hooyo siciido sheekh aadan iyo shaygeeda waa la yidhi aabe cabdi cali iyo hooyo xaawo cabdi iyo shaygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale huud cabdi nuur iyo yuusuf cabdi nuur iyo yaasiin waa yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtaasi waxay taani dhalasho u dirayaan xaaji ibraahim xasan iyo wiilo maxamed oo wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka baay wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi zakariya xaaji ibraahim ducada waa v o zakariya soo weyno oo noqo kii dal dad iyo diima waxu tara weliba kaalina gala
hadda iyo habeenkii hadal barashadeeni helisaad mooye hawo kale kuma jirin hadda iyo habeenkii hadal barashadeeni helisaad mooye hawo kale kuma jirin balwey matana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo hoy wadagalkeeni balwey matana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo hoy wadagalkeeni hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodane muurugu ininoo hagaagaan ininoo hagaagaan hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodane muurugu ininoo hagaagaan ininoo hagaagaan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan jida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan jida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan alxidaal habaqaar murti lagu hantaa jira hasaaweennuna cidowey dhaxalgala alxidaal habaqaar si lagu hantaa jira hasaa wehenuuna miduwe intaasaan ku dhaafno codka fanaanka yaasiin axmed digfeer se dhabbaalkan waxaa uu naga soo gaaray ibraahim xaaji maxamed nuux oo jooga dalka sacuudi arabiya wuxuu yidhi waxaa islaamayaa dhammaan wariyaasha v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha daanduray iyo caasha waxaan salaamayaa buu yidhi dhammaan suxufiyiinta v o a waanu kaa guddoonnay ayaan leenahay waxa uu jecel yahay ibraahim xaaji maxamed nuux in uu halkan hambalyo ka gaarsiiyo cabdulaahi axmed qaasim iyo waxauu yidhi gacaladiisa talise xasan dhurre oo ku aqalgalay sacuudi arabiya waxaana uu leeyahay arooskiina bashbashii barwaaqa inaad kala kulantaan ayaan eebada kaga barayaa isku waara ee banahyada kala siiyo ubad qayr qaba aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa heesta xigta ee barnaamijka ibraahinow haddaan soo qabto waa hees waa heesaha waa heesaha dhegaysigooda ibraahinow aan laga daalin jacaylkii qabiyoobay yaan ka daalin dhegtayda horta kama daasho aad bay uga heshaa haye jacaylka inuu ishayshaysto baa la rabaa mar kasta waxaan waxaan waxaan idhahyadii raadi muqdisho ka bixi jiray waxaan ku maqli jiray Hmm.
ii dheh tiraahda haddii eedaday loo yeeray anna waa la ii yeeray
marka Marka- heestan marka- jacaylkii qabiyo waxaa waaye ilgaaraad ku eegeysaa il gaaraan ku fiirinaya mar hadday dhegteedu ka heshay dhego badanna way ka helayaan sidaan isleeyahay fanaanka waxaa ku luuqeynaya nimcaan hilaac
jacaylkii qabyo hobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhalin qofkiyay jeclay ma ku dhalin qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhalin qofkiyay jeclay ma ku dhalin qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnigii sami qaadaye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso wadnigii oy samir qaadooye qalbigii bogsayoye dareen qasbayayo sanada qatanay darteede naftiga yeeshe quso wadnigii samir qaadooye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaa darteede naftiiga yeeshe quso wadnigii samir qaadooye qalbigii waa tahay ooye, codkii macaana ee bannaanka nimcaan hilaaci heestii jacaylkii qabyoobay ayaan intaas kaga gudbaynaa caasho dhambaalka gacantayda haatan ku soo dhacay waxa uu ku bilowda annagoo kale ah maxamed shariif maxamed nuur iyo waxay yidhaahdeen axmed haashim khaliif ibraahim cabde samawada loo yaqaano iyo siyaad cabdi aadan iyo maxamed xasan mataan iyo maxamed weli shariif cabdulaahi iyo cabdirashiid shariif maxamuud qoorleex iyo dhammaan waxay yidhaahdeen maamulka iyo macallimiinta iyo ardada dugsiga big ben private school of english oo ku yaala jabuuti gaar ahaana xaafadweynta balbala waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay eh, heestan iyo salaamba ay halkan u mariyaan shariif yuusuf shariif maxamed nuur oo jooga bay yidhaahdeen magaalada hargeysa waxaan filaynaa inuu idin dhegeysanayo dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ugu horreyn waan idin salaadnay bahda v o baa layiri gaar ahaan daadihiyaasha tahniyadaha caasha cuud iyo ibraahim dandure baa layiri waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadu waan idiin soo marinaynaa marka xiga baa layiri waxaa noogu horreeya dhambaalkan aan diraynay tahniyada ah aabe axmed bocor waxaa kaloo ku jira dadka ku jira waxaa kaloo ka mid ah suldaano axmed bocor ibraahim axmed bocor cabdulqaadir waa abuukar axmed bocor cabdi jamaal xasan gaab iyo naciimo xasan gaab amal waa amal xasan gaab iyo yaasiin xasan gaab iyo khaalid xasan gaab iyo sidoo kale cabdirashiid xasan gaab iyo dhammaan reer macalin abuukar oo kale ah baa la yidhi suldaano maryamo leylo iyo sidoo kale ubax axmed saynab rooble xuseen iyo shukri khaliif iyo hooyo ruqyo cabdi iyo fartuun nuur cali waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa intii ugu dambeysay baan marayaa dadka ku qoran waa axmed nuur cali iyo fawziye shariif iyo sidoo kale juwariye shariif iyo muxanad shariif iyo abti maxamed sheekh cabdiyare iyo dhammaan iyo dhammaan mooto bajaajleyda kale ah baa la yiri ibraahim bocor xuseen cabdi rooble iyo mahdi muuke afey waxaa loo yaqaanaa muufa baa layidhi dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan farta iyo faraatiga baa la yidhi faraska iyo geeyada waxay kala yihiin cali bocor iyo faadumo nuur oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ducada waxaa layidhi waa caashicuud maba laga leexleexan ibraahin oo waxaa layidhi ibraahin tiisa malaha toddobaadyo kala loo dhiganaya laakiin midda waxaa layidhi caashicuud ha soo duceyso waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho ee dhex maray cali bocor iyo faadumo nuur cali waxaan ugu duceynaya in ilaahay ka dhigo midkii waara ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda casho wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cabdi raaxooy iyo jeele maxamed cabdi raaxooy iyo bashiir maxamed cabdi raaxooy iyo xasan maxamed cabdi raaxooy cabdicasiis maxamed cabdi raaxooy nimco maxamed cabdi raaxooy cali maxamed cabdi raaxooy iyo cabdirasaaq maxamed cabdi raaxooy iyo usaama maxamed cabdi raaxooy iyo eedo xaawo cabdi raaxooy eedo maryan mataan salaad iyo suuban maxamed galab guure iyo waxa ay yidhaahdeen xamza maxamed cabdi raaxooy iyo ubax maxamed cabdi raaxooy iyo saadiq maxamed cabdi raaxooy iyo maa'ida maxamed cabdi raaxooy dhammaantood dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho u diraan farxaan maxamed cabdi raaxooy iyo ayaan dayib cabdulaahi oo wiilu ugu dhashay dalka etoobiya waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed aamiin farxaan waxaanay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aadan ayaa laga
inan yahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu way raacsan tahay mise dantaydan kaa raada raada mise dantaydan kaa raada raada rugo baltali sidaad ku raalli tahay sheeg
waa codadka labada fanaan maxamed yuusuf cabdi iyo shankaroon axmed yuusuf iyada ayaana dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan way wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud intaan mar kale kulmayno haddii aan laydmo sidaas iyo
dhulka roob leh qays iyo xaareed arcaabani ma rabtaaro dhulka roob leh qays iyo xaareed arcaabani ma rabtaaro
raadiyo raas wacan dege anigan ku reebayin reebay anigan ku reebayin reebay kana iska riixay ugu raacay guurkeed anigan ku reebayin reebay anigan ku reebayin reebay kana iska riixay ugu raacay guurkeed dhirtaaruxuble sarcawskodole raqaabne wan rabaaro
inayay rucliyo orod ruuxii dantii u horaya meel kale uma raagay inayahay rucliyo orod ruuxii dantii u horaya meel kale uma raagay anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn ana iska reebay sidaad ku raalli tahay sheeg anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn ana iska reebay sidaad ku raalli tahay sheeg dhulka roob leh aysii xaareed arraxaabane ma rabtaaro dhulku roob leh aysii xaareed marxabane martaaro
maogtahay ridiya waraan rubadii jacaylku hubsada iyo olol kuma raysatee maogtahay ridiya waraan rubadii jacaylku hubsada iyo olol kuma raysatee anigoon ku reebayin reebayn anigoon ku reebayin reebayn kana iska riixay ugu